kulan weynadan yoonis kokoya maamulka deegaanka lafuule odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo qeybo shalgadisan ee bulshada deegaanka kaasi oo laanku hadalahay sidii lafuule iyo nagada lahaytiya degmo dhammaystiran si aan hela xuquuqda degmooyinka gudoomiyaha deegaanka lafuule nuur ibraahim cusmaan oo la hadalayo odayaalka dhaqanka iyo bulshada kale kulanka roogti iyo weliba wase sheegay intii deegaanka lafuule waqtigii dowladii kumeel gaarka degmo laan aqoonsaday balse aan dhaqan galna soona maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kan koonfur galbeed ku dalbaday in deegaanka lafuule laan aqoonsado degmo dhammaystiran si aan xela mashaariicda lagu hormariyo degmooyinka intaas kadib dadweynaha halkan fadhiyo deegaanka lafoole ugaas fariinta ay kuu dhiibayaan maanta ay halkan kaaga dhiibayaan oo aan rabno inaad u geyso madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafsagareen barasabka gobolka shabeellada hoose dadkeenu waxay u baahan yihiin degmo runtii halkan saad ogsantihiin hamsaan la socotiinba labadii kun iyo sagaalkii waxaa degmo ku dhawaaqay madaxweynihii hore kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed runtii nasiib wanaag xilligaas dowladda kumeelgaar aheyd dowlad federaal maysan ahayn laakiin degmooyinkii xilligaas la magacaabay ku jirtay maanta waxaan rajeynaynaa meelo aanu u qalminaa runtii degmooyin badan loo magacaabayaa deegaankeenna runtii wuxuu u baahan yahay degmo dhinihii kale qaar kumid ee odayaalka dhaqanka koonfur galbeed yee sheegay in dalabsho iyo ungudbii doonana dowladda koonfur galbeed sidii la fulay degmo dhammaystiriyaan hele lahayti taasina iyo taatooyo xaq in layiin dadka deegaanka
koonfur galbeed ceelashu waa dad badana nooga sokeeysan fariinta aad hadda ugaaska u faraysaan ugaaska annagaa garabkiis taagan dhaqankii haddayba socdaan deegaankan oo billaaran oo wax walba imkaaniyaadkiis u wada dhan yihiin sina uma weyn karaan annaga waxaa waay gobolladaas oo markii la socdo intaas kilomitir hal qof iyo hasho geela ee la arkay ayaa degmo laga sameeyay degmadan intaan bobulation ah ka nool cid u diidi kartaba maba jirto
koonfur galbeed malaaqdeerow waxaan u diyaarnahay wixii berri ka bilaabo oo ka bilaawdo howsha inaan dardargelinno madaxweynaha koonfur galbeedna aan u tagno wixii jirana aan u sheegno waxaan ballan qaadayaa oo ilaahay hortiisa ku ballan qaadayaa anaga iyo waa shire hawshaa anagoo soo wadno oo degma ka soo dhignay ayaan meeshaan ku soo noqon doonaa xafladda labaad kale
odayaasha dhaqanka waa hadleen suntii fariimo cadcaday halkaan nooga dhiibeen anigiyo salaadiinta kale ay la socoto inay degmo helo inay degmo hayso deegaanka lafoole runtii lafoole waxaan hubaan lah ma mudneen inay lafoole intaan deegaan ay ahaato runtii deegaano fara badan ayay mudneed inay ka hormarto ay degmo noqoto degmadan haddii saddex loo dhigo deegaano aanan barkeeda dhammayn ayaa degmooyin ah maanta intaanoo kilomitir wax ka badan konton kilomitir ama lixdan kilomitir shacabkeeda ay wada degan yihiin inay weli deegaan tahay waa nasiib daro laakiin saacaddan laga bilaabo ma siin ahaa doonto degmo buuxa ayay isku bedeli doonta haddii ilaahyd insha allah sadiida gobol ee koonfur galbeed soomaaliya welibaa si rasmi lan aqoonsiya ilaa iyo tumiisiya degma deegaano badan oo habuuyeen shuruudogii degmanimo iyo ilaa hadda maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya go-aanku diirna sidii degmo dhammaystiranna lanku weeli lahaayee taasay horey dalab sheehan gudbiyena maamulada iyo bulshooyinka deegaano badan oo ku tirsana sadiida gobola